halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo jimco ah labiyo labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka kusoo dhowaada barnaamijka maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a waraysi aynu la yeelanay qabiir dhinaca biyaha ah oo ka hadlaya xaaladda biyola-aanta guud ee soomaaliya iyadoo ay tahay maanta maalinta biyaha adduunka haween ka soo jeeda qoysas ku xoolo beelay abaaraha oo ka shaqeeya dhagaxaan jebin si ay u maareeyaan nolol maalmeedka carruurtooda iyo warbixin ku saabsan ganacsado ku nool gaalkacyo oo bilaabay farsamo cusub oo lo uu dibadda ka keenay u dhaqaalo uga samaynayo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha iyo riwaayadeennii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii iyo maxamed cabduqaadir socdaal
dadka xoolo dhaqatada ee soomaaliyeed iyo hay-adaha gargaarka ayaa soo sheegaya in haraad iyo biyola-aan daran ay ka jiraan dhulka miyiga ee soomaaliya iyada oo jilaalku uu sii kululaanayo madaxa xafiiska puntland ee hay-adda gargaarka islamic relief injineer cabdi xasan oo muuse ayaa u sheegay radio ergo in dhulka miyiga ee deegaanada puntland iyo somalilan ay yihiin goobaha ugu daran ee ay biyola-aantu ka jirto hadda hadda abaarsaamaysba ma jirtaa somalilan way ka jirtaa puntland way ka jirtaa rabkii horeeto guga iyo deyrtu labadaba waa yaraayeen khaasatan markaan ku yidhahdo sanaag togdheer puntland qaybaheeda bari mudug hay-adda unisef ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in carruurta ay da-doodu ka yar tahay shan iyo toban sano ee ku nool waddamada ku jiray muddada dheer xaaladaha amni darro ay yihiin kuwa ugu dhimashada badan waxa ay carruurtu u geeriyoodaan cudurro ay aad u fududahay ka hortagooda uuna ka mid yahay shubanbiyoodka xanuunkan ayaa waxaa sababa yaraanta biyo nadiif ah iyada oo deegaanada colaadaha ka jiraana ay ku yaryihiin goobo caafimaad oo ka hortaga ama daweeya shubanbiyoodka carruurta u dhinta xanuunkan ayaa ka badan kuwa u dhinta colaadaha ka jira dalalkooda waddanka suudaanna waxaa ka socda talaalka xanuunka qandha caseeyaha oo aada uga jira dholalka kulaylaha ah talaalkan oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka suudaan iyo hay-adaha w h o iyo unisef ayaa waxaa lagu beegsanayaa dad tiradoodu ay gaarayso siddeed dhibic saddex milyan oo da-doodu u dhexayso sagaal bilood ilaa iyo lixdan jir
intaas haynoo jooga warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo ciddii warka iyagu dhaafay waxay dib nagala socon karaan boggayaga ee radio ergo dot o r g aan ku bilaabo iyadoo maanta ay tahay maalinta biyaha adduunka qaybo badan oo dhulka soomaaliya ahna waxaa ka jiro biyoyaraan sababtay inay dadka xoolahoodii ay ku dhintaan haddaba waxaan wax ka weydiiyey injineer cabdi xasan aw muuse oo ah qabiir arrimaha biyaha oo muddo soddon sano ah kasoo shaqaynayey arrimaha biyaha ayaan waxaan wax ka weydiiyey ugu horreyn xaaladda biyaha guud ee soomaaliya iyo waxaa sababay in abaaraha ay soo laalaataan dalku waxa weeye xaaladiisa biyaha guud daraasad badan baa laga sameeyey ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa ilaa ilaa yowmana haada waxaa laga qoday ceelal badan markaan kuu kala qaado marka laga bilaabo daladweyne ilaa iyo kismaayo xaalad gaara ay leeyihiin ceelashooda biyuhu waa gaagaaban yihiin marka laga soo bilaabo daladweyne ilaa gaalkacyona waa isla system weeye aaggaa dhexe central soomaaliya marka laga soo bilaabo marka lagu xejiyo dhinaca puntland waxa weeye qaab biyood gaaraya ayay leeyihiin somalilandna waa sidoo kaleeto marka markaanu guud ahaan ka hadalno dhinaca roobka dalku wuxuu helaa saddex boqol ilaa afar boqol iyo konton millimiter oo biyo ah sanadkiibuu helaa laba marka laysku daro guga iyo deyrta labada xilli ee roobka laba labana waa roob labana waa jiilaal sanadka laba iyo tobanka bilood ma garat soomaaliyana laba webi bay leedahay jubba iyo shabeelle oo biyahooda hadba heerkooda hadba meel uu gaaro biyaha garoon watarka ah dhinaca muqdisho oo caasimadda markaan usoo hadlo ceelashooda waa gaagaaban yihiin biyahoodu marka laga soo bilaabo jowhar ilaa iyo marka waxay leeyihiin ilaa ilaa sagaashan ilaa boqol iyo konton mitr wey ceelashooda waxa wey waa biyo macaan yihiin biyahooduna ma go-aan ma garanaysaa waana waxa weeye aquifer laysku hadlayn karo weeye biyuhu waxay galaan horta biyaha sidoodaba waxaa biyaha roobka weeye oo sabada ka yimaada oo u qeybsama dheyr qaybood qayb waxa weeye markay dhulka ku dhacaan ayay dhulka dul cararaan waxaa la yidhahda run off baa la yidhahdaa qaybna waxay gashaa dhulka hoostiisa waxaa la yidhaahdaa oo kooban oo dhinaca beeraha looga faaidaysto ilaa toban labaatan centimetra qaybna hoos bay aquifer hoosey noqdaan oo waxa weeye waa biyaha ilaa iyo gaara afar boqol oo mitir oo celasha dhaadheer loo isticmaalo qaarka kaleeto waxay noqdaan jeexdin may galaan markaasi dib dhulka ugu soo laabtaan waana kuwa sameeya springiska wax la yidhahdo ama ilaha bermentigaas oo dalku uu leeyahay ma garatay ilahaas waxay ku badan yihiin laga soo bilaabo bari ilaa waqooyi bay leeyihiin dhinaca koonfureed ila malaha ma garatay sababtana waxaa ugu wacan buuro leyri ay leeyihiin ilaha ugu muhiimsan waxaa kamid a ufayn oo ku taala degaanka isku shuban waxaa kamid a isku shuban nafsadeeda oo il leh iyadana waxaa kamid a gaaca isha la yidhaahdo waxaa kamid a aada iyo aad isha ayl magaalada ayl ay ku taalo banderbeyla oo ila badan leh dhuur dhuudo fuucaar balidhi ceeldhirer intaasoo dhan waxay ila bermentia oo macaan oo aan u keliya u baahan in la qabto oo dadka looga faa'iideeyo qaarkoodna waa la qabtay sida magaalada banderbaylo oo kaleeto dhuudo oo kaleeto waa ilaa bermenentia aan goyn oo boqolaal boqolaal sano jirtay
maxaa ugu wacan biyoyarida hadda jirto ilaan dhul badan oo soomaaliya ah waxaa hadda haatan ka jirto biyoyari baahsan taasina waxay sababtay inay u dhintaan xoolo badan maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan laba arrimood baa ugu wacan iyagoo aan laga faa'iidaysan biyaha kore saan kuu sheegay oo aan la qaban biyaha roobka ma garatay xataa ibin iska daa miyi ee magaalooyinku kama faa'iidaystaan oo ma arki maysid guryo leh roof catching oo oo oo roobka qabsada oo markaa maaragtay u samaysta berkedo waxaa kaloo ugu wacan iyagoo ay yar yihiin aan culays la saarin biyaha hoose in la develop gareeyo daraasado ballaaran loo sameeyo iyo had iyo jeer maaragtay in in maaragtay la sameeyo horumarin priority ah iyo policy qeexan oo maaragtay oo dhinaca biyaha lagu horumarinayo oo strategic plan loo sameeyo intaas ayaa ugu wacan in sanad walba ay abaar ka dhacdo xooluhuna ay dhintaan dadkana gurmad loo sameeyo ma garatay biyirida haatan ka jirto dhulka soomaaliyeed ma laga yaabaa in ay xiriir la leedahay isbeddelka cimilada ee dunida oo dhan ay ka cabanayso maya wax xiriir lala malaha isbeddelka ay ku leedahay cimilada in yar bay ka saamaysaa dhinaca roobka marka la yidhaahdo laakiin abaartani weligeed way soo noqnoqon jirtay waa cycle mid shan sano soo noqota iyo mid toban sano soo noqota inta badan haddana wayba soo degdegtaba waa labadii sano ama saddexdii sano abaar baa imaanaysa laakiin waxaa la rabay dee in haddaan exampleku siiyo hay-aduhu waxay ku mashquulaan hadda waktigan oo kale inay biyo dhaamis sameeyaan biyo dhaamisku waa emergency keliya weeye laakiin wax developmentiya oo long term developmentia ay dalalka ugu talagalaan ma jiro muxuu biyo dhaamis tarayaa markaa boyad soo buuxiso oo ku bixi waxaa uga muhiimsan in ceel loo qodo waxaa biyaha loo loo dhaaminayo in maaragtay ceelo loo qodo ma garanaysaa biyo dhaamisku waa nafjoojin keliya haraad keliya dhiin karaateen laakiin policy dheer oo wadankaasi biyihiisa lagu horumarinayo in strategic balan loo sameeyo wasaaradaha biyaha qaabishan iyo hay-adaha biyaha qaabishan intaba meelaha ugu daran ee haatan biyirida ka jirto waa kuwee hadda hadda abaar saamaysu ma jirtaa somaliland way ka jirtaa puntland way ka jirtaa central somalia way ka jirtaa intaba ka jiraan biyo biyo biyo biyo biyo yari iyo abaar baa ka jirta sababtoo ah waxa weeye sanadkii horeeto buga iyo deyrtu labadaba waa yaraayeen meelaha qaarkoodna kama diin khaasatan markaan ku yidhahdo sanaag togdheer puntland qaybaheeda bari mudug intaas oo dhanba waxa weeye biyo yari aada culus ayaa ka jira waxaad sheegtay inaad muddo kasoo shaqaynaysay arrimaha biyaha iyo ceelasha waxaadna u shaqaysaa hay-adan ee islamic relief ma jiraan adinka ka hay-ad ahaan cid aad ka caawiseen inay biyo helaan ha annagu waanu ka caawinay waxaanu sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii bangiga islaamku wuxuu siiyey islamic development banki wuxuu soomaaliya uga deeqay toddobaatan iyo laba ceel soddon iyo lix ceel waxaa la siiyey mudug ilaa iyo kismaayo soddon iyo lix ceelna waxaa la siiyey puntland iyo somaliland sideed iyo toban islamic leaf waxay qaadatay soddon iyo lixda ceel ee somaliland iyo puntland kuwaasoo lagu guulaystay shan iyo labaatan ceel in lagu guulaysto oo la saaro solar lagana qoday meelaha miyiga ah oo abaarihii horeeto aada loogu baxsaday ceelashaasi infrastructurekoodu waa loo dhamaystiray solar baa la saaray generator baa la saaray sidee is leedahay wax waa looga qaban karaa biyo yaraantan haatan jirto iyo abaartan soo laalaabatay
markii horeetaan kuu sharaxay waxaan ku yidhi waa laba qaybood de markii abaar timaado horta waa emergency in la sameeyo de waxa weeye dadkii horta in lala gaaro biyo si kastaba ha ku heedeen laakiin long term development wuxuu noqonayaa in biyaha laga faa'iidaysto roobka aad iyo aad loo sameeyo meelaha qaarkood oo ku habboon damis in loo sameeyo insaan damis laga sameeyo infrastructure biyaha badan lagu qaban karo in loo sameeyo biyaha badda gelaya roobka markuu yimaado in la xanimo oo la xayiro in dadka magaalada jooga lagu geesi geliyo inay biyaha roobka isticmaalaan oo qabsadaan nafsadooda ma garat
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan raadiyo ergo iyo baraha bulshada haatanna kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa magaalada boosaaso inooga soo dira waryaheenna yuusuf cabdishire
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wararka qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegi doonno sayladaha magaalada boosaaso ee gobolka bari marka hore waxaan la hadli doonaa maxamed jaamac nuur oo ka mid ah dallaaleyda xoolaha ee saylada magaalada boosaaso oo ah tan ugu weyn innagoo marka hore weydiin doonaa bal xaaladda saylada iyo sida ay tahay maanta xooluhu waa wasiiradda xoolaheedu waa gabaabsi xoolihii waa dhammaadeen waa ku yaryihiin neefka yimaada neefka hilibkani boqol weeye neefka ka hooseeyana waa toddobaatan iyo shan intaasaa lagu kala cunaa waana gabaabsi oo waa yaryihiin indhihiina idiin muuqda moogta saasaa lagu joogaa meesha dumarkiina waaba gadan waayeba
sababta maxay yihiin xilligan marka ay u yaraadeen waxay u yaraadeen jilaaladiiba arig xoolaha dhammeeyey jilaaladii intaan soonaheenna oo agagaarka oo buntlandna xoolaheedii waa yaraatay waxay inooga yimaadaaneen beledweyne iyo inta ka shiisana waaxinkaas baa waxay inooga yimaadeen saddex beri afar beri shan beri lix beri waxaas bay soo dhaxaaneen maalin bay wax noo yimaadeen maalintaasna xoolaa lama gari karo waa gartay heerarka iiga waran marka heerarka heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad ay kala joogaan xooluhu xooluhu heerka saxaadexaad kan ugu hooseeyey runta aan kuu sheegay toddobaatan iyo shan weeye hadday joogaan kan labaad waa sideetan siddeetan iyo shan siddeetan heerka saddexaad waa boqol saasayna u badan yihiin dhinaca dhoofka oo kale boosaaso oo magaalada ka leh xoolaha badan waa la dhoofiya xoolaha dhoofka waa la dhoofiyaa laakiin waxa waaye iminka nimanka soo gada anugu ma aan tegin laakiin sida ay sheegayaan ilaa toddobaatan ilaa siddeetan waxyaalahaasay ku dhoofiyaan sida iiga muuqda wax sagaa wax boqol gaar anigu igama sheegin dhoofka laakiin siddeetan shan iyo toddobaatan toddobaatan waxaasay ku haystaan waa garta meelaha ugu badan ay ka yimaadaan shishay dan baa yaraysay ridii neef haddii xooga xooga hareen waa dhalayaani jiilaalna waa ku kacay haddan gabaabsi bay ku jiraan xoolihii puntland run baan ku sheegay hadda waa kala bal waxaad iga warantaa marka xooluhu sidee yihiin halkan la keen haddiiba yar yihiin xooluhu hadday yar yihiin xoolaha fog waxaa neef mac neef aan macayn labadaba waa la keenaya neefkaa mac waa la iska gadanayaa dadku naf wey caato iyo waxba lama dhaafo laakiin waa qaali diwa kaa
dadkii danyartaa baad ii sheegtay tusaale ahaan haweenkii oo kale sidee u saamaysay haweenta waa saamaysay wadayna bay la jiifaaneen gabaabsi iyo dhuumashay ku jiraanba haddeeno dulaaladu saasay u wareerjinayaan waa mahadsan yahay maxamed jaamac nuur oo ka mid ahaa dalaaleyda xoolaha ee sayladda magaalada boosaaso dhinaca kale waxaan la hadalnay cabdulaahi cali cilmi oo ka mid a dalaaleyda ka shaqaysta saylad u gaara geela taas oo ku taalla isla magaalada boosaaso waxaanan marka hore weydiiyey geela iyo halka uu ka yimaado geel horta meelo kala gedisan buu ka yimaadaa soomaaliduna see u badantay dhulkeeda abaar baa ka jirta inta dhowr sannadood dhul xoogaa abaartu ka fiicnaa oo geel waaweyn baa ka yimaado burbuuran geelaas wuxuu marayaa lix iyo labaatan shan iyo labaatan labiyo labaatan labaatan baa u hooseysa may milyan milyan wey milyan baan geel soomaali baan ku gadanaa anagu xoolaa dolar kuma gadano lix iyo labaatan milyan shan iyo labaatan milyan ilaa labaatan ugu dambaysa kow iyo labaatan labiyo labaatan saddex laba intaba waa laga labaatan milyan baa ugu hooseeya geella waa geel dhul abaareed ka yimaada oo abaartu aad u hayso dhowr sano abaartu haysay sidaad ogtihiin soomaalida xoolodhaqatay u badnayd geelaas dhinaca abaarta ka yimaada afar iyo toban saddex iyo toban shan iyo toban toban intaasaasna joogaa wakaa oo milyan weeye kan dhoofka ka warran marka kan hadda waxaad nooga warrantay caadiga dibaaxii la qalay kuwa kale annaga halkan waxaan ka sii sannaa afar boqol iyo konton afar boqol iyo labaatan afar boqol iyo soddon doolar doolar baa kuwa yarkaa loo xisaabiyaa afar boqol iyo labaatan afar boqol iyo konton afar boqol ilaa afar boqol iyo toban geela halkan la keena xaggee ka yimaadaa geela halkan la keenaa wuxuu ka yimaadaa horta gobollada puntland intay xukunto o dhan waa ka yimaadaa dalalka shanaad buu ka yimaadaa hadduu ilaa galmudud shisho oo ilaa cawdaq buu ka yimaadaa halkaas oo ilaa iyo hawdkaas etoobiya iyo soomaaliya u dhexeeyuu ka yimaadaa oo dalalka shanaad loo yaqaano wakaa geelo halkaas uu badan yahay waa gartay kan waxaad iga warantaa dhaqaalka isaga ma laydka iibsadaa dhaqaal ahaan geela dhaqaalka waa la keenaa laakiin hilib ahaan baanu iibsanaa anagu ha isagoo hilibaa baan iibsanaa geela dhaqanka ah ciddii doonaysa oo nimanka xoolaha dhaqado doonayana waxay nagaga iibsadaan dhaqan ahaan bay nagaga ceshadaan neefkii fiican
guud ahaanna intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegeynay sayladaha magaalada boosaaso anigu waa yuusuf cabdishir aadila socodsiinayey ee nabadgelyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli erge ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal toban haween ah oo ku xoolo beelay abaaraha ayaa dhagaxaan waxa ay ka jebiyaan buurta tuulada yiroowe oo labaatan kilomitir magaalada burco u jirta waxayna uga ogan leeyihiin dhagax jebintan si ay u maareeyaan nolol maalmeedka carruurtooda waxaa warbixintan magaalada burco inooga soo diray waryaheena sadiiq yuusuf kalaf shamis axmed maxamed waa hooyo lixdan jir ah oo dhagaxa ka bixisa tuulada yurowe oo labaatan kilomitir bari kaga beegan magaalada burco shamis iyo toban haweena ayaa ah dadkii ku caydhoobay abaarihii isxixigay ee ka dhacay gobolka togdheer haddana ka shaqaysata buurta tuulada yurowe oo ay dhagaxa ka bixiyaan shamis oo abaartii ka hor lahayd boqol iyo konton neef oo adhi ah iyo laba awr ayaa dhammaantood waxay ka raaceen abaartii iyada oo markaa deganay tuulada wartabeyle oo waqooyi kaga beegan burco una jirta shan iyo toddobaatan kilomitir shamis waxay dhashay shan carruur ah oo ka u weyn u yahay labaatan jir halka ka u yari u yahay labaiyo toban jir waana agoon labadii sano ee u dambeeyey waxay dhagaxa ka bixinaysay yurowe dhagaxan oo ah ka lagu dhiso magaalada burco iyaga oo haweenkani ku soo saara dhagaxa sabarado iyo dubayaal ay la dhacaan marka ay sabarada ku fujiyaan hooyadan iyo saddex dumara oo kale oo ku jira howl maalmeedkooda dhagax saaridda ayaan kula kulmay buurta dheer ee yurowe waxaana ii sheegeen in ay saddexdii cisho guraan gaadhi muggi kaas markaa laga siisto boqol iyo labaatan shilinka somalilanna oo u dhigma laba iyo toban doolar iyaga oo sheegay in ay dhib badan ku qabaan la bixista dhagaxa noloshuse ay u geysay kadib markii ay waayeen wax kale oo ay ka shaqaystaan waxaana raadiyo ergow sheegeen in ay tuuladan degan yihiin boqol iyo lixdan qoys oo soo cidhoobay laakiin tobankoodani ay u badheedheen hawshan dhagaxa bixinta dhagaxa sidaan u bixiyo sabradeeda sandeeqata dubana waan leeyahay dubahasan dee dhagaxa marka ciriqa meesha ciriqa leh dee dhagaxaan ka geliya hoosta dabeetan waa ku fujiya dubahaasaan ku garaaca markuu dee weynaado weynaado dubahaasaan ku garaaca dubaha markaan ku garaaca maha kala dhaco ama yuu kala dhici dee waxa ka iga mida dee dhulka derbiyada ee adag ma bixin karo derbiyada dee ilin derbiyuu leeyahay derbiyada ma bixin karo yarkaan marmar u yeedhaa iyo meelaha dee ninin joogo ka bixiya warmarkaala cirqan ii sameeyo ii saar yaa dabeetan sidaas meesha ii socotaa dee sidaasaan tahay ma adagtay waa adagtay waa nafnac waa nafnac naftaa noo geysay nafta ilaahay baa noo geysay miyaanu naqin dhagax maanu aqoon waxba maanu aqoon sabaradu ma waaraan dhagaxa la baxnay jeer sabaradu noo soo iib waxaa iga soo galaa marmar baan laba laba lawr isgaarsiiya oo de boqol iyo kontonku iisoo iga soo baxay waxaan ku qodaa dee lix maalmood midba saddex midba marmar buu afar afar galay oo aan dee qori karin wahsanaysa waxaan ku qabanaa waxay cunaan dee ma wax kale haystaa iyo wax iskuulka laga bixiyo caruurta yay cunaano bixiya aan ku bixiya iyo waxay cunaan dee ilaa meel kale wax ugama yimaadaani ku nabad iyo caana maale haddaad ilaahay markaa nafta ku daa waa nabad iyo caana maale waxay kale oo ah shamis ii sheegtay in ay haween ahaan iscaawiyaan oo isu soo gurmadaan maalin ay ku cadkaato maadaama ay tahay hawshan dhagax bixintu mid iskaashi u baahan haweenkan tobanka ah ee ka shaqaysta dhagaxa kadib markii ay caydhoobeen ayaa ah dhammaantood haween waaweyn oo da'ah iyaga oo dhib badan ku qaba hawshan adag waxaa iyaduna ka mid ah haweenkan faadumo faarax cawl waa shan iyo konton jir muddo sannad iyo badh ah ka bixinaysay dhagaxa halkan waxay raadiyo ergo u sheegtay in ay markii hore ka soo guurtay tuulada huguf oo bari kaga beegan burco una jirta toddobaatan kilomitir waxay abaartii ka hor haysatay boqol neef oo adhi ah iyo saddex awr iyo qaalin waxaanay sheegtay in ay afar riyi ah uga soo doogeen haddana ay dhagaxa ka bixiso yurowe carruurtu waa saddex waana agoon aabbahood waa dhintay iyadaa iskeed uga shaqaysataa waxaa marmar caawiya wiil shan iyo toban jir ah oo ay dhashay oo dhigta dugsiga dhexe ee yurowe dhagaxaasan iska bixi soomaad garan anigu siddeed cashana waa bixiye shan iyo toban casho iyo toban casho ila gaadha lawrku ila gaadha waa aniga xiiqsan soomaad garan haddaanaan ka imi sa soomaad garanin marka waxa weeye dee saasaan bahalkaa u guraa xoolihiina saasay iga dhammaadeen afartaa neef indhihiina hataa ku arteen xerida ku jira waa indha beere xitaa indhihi way dareeyo ishan waa lay jaahay bidixda ah soomaad garan qoraxda marka i kululayso qoraxda marka i kululayso aan gubto yaan qoraxda ka fadhiistaa oo aan dhidida ishu i dhidida markaasaan haddana galabnimadii markaan joogo anigoo xiiqsan afar shan midh soo bixiya kaasaan iska imaadaa waxaa iga soo gala markaa layga iibsado oo sii dayn qaata oo sii deen qaato ma garfa markaan dayn qaato ee layga iibsado iyo intii deenkii ku go'a way iska bixiya dhagaxa maxaa bishii kaa soo gala dhagaxa bishii waxay ka soo galaa dee bishii maxay ka soo galaa laba maalmood laba low laba low
min sideetan marna toddobaatankaas
oo lix toban doon haa intaasay ka soo gasha haa bishii ka badan lagama qaato marmar bay bishay dhaaftaa oo lowrku noo jooga sidee bay markaa kuugu filanta iguma fille de waa quujo waa quujon uma filla markaanu sonkor siisanno biyaha siisanno waa quujo hooyo marka markaa haddii aanay noloshaadaba dhagaxu kafaynaynin maxaad isaga dayn weyn waxaan isaga dayn waayay hunguraygu eryaya hunguraygu eryaya tuulada yurowe oo saaran buur dhakadeed ayaa wakhtiyada kaliilaha aada u kulul taas oo caqabad ku ah dadka ka shaqaysta dhagaxa ay ka soo saaraan dhulka hoostiisa waxaa buurtan dhagaxa ka bixiya rag ay ii sheegeen haweenkani in ay lowdhka dhagaxa ah ku raraan maalin halka labada haweena ay soo saaraan afartii cishaba lowdh iyada oo gabadha qura toddobaadkii ay lowdh ka soo qodi karto buurta ruun sugule xirsi waa konton jir waxay iyaduna ka mid tahay haweenka ka shaqaysta dhagaxa laga guro buurta yurowe ruun oo wakhtigii abaarta ka soo guurtay bancawl ayaan haysan wax ubad ah iyada oo iyadu iskeed u shaqaysata si ay u hesho wax ay cunto waxay degan tahay buul yar oo ku yaala koonaha waqooyi ee tuulada yurowe waxa ay meel aan aad uga durugsanayn gurigeeda ka bixisaa dhagaxa iyada oo qaadata sabarad weyn iyo dubbe mana hesho cid caawisa waxaana raadiyo ergo u sheegtay inay tobankii cisho ay mar lowr soo saarto halka dumarka kale afartii cishaba ay lowr soo saaraan taasoo ay ugu wacan tahay in aanay haysan cid ay kaashato dhagaxayguna irshaqayguna waa dhagaxa dhagax ilaahay mooyaane uunde waxaan fira ku taga waa dhagax waxa iga soo galaa dee marka layga rartay aan wiig jooga ee wiig jooga layga rarto dee intaan habeenka dabka ku shuba ها inta marka dee wiig buu oolayaa wiig buu oolayaa aan layga raranayno waa waanan bixin karayno waxaan kuwii laba iyo saddex cashaan dee sideed casho yamaan la ulka bixiya haa dabeedna markaan la waataa witiqona habeenkaa dee waxaan dabka ku shubo iyo raashinka aan soo amaahdo ilaa uun dee waa dumaro ilaa sideed ilaa sideetan ilaa toddobaatan meelaha mar buu dhaca haa mar buu dhacaa mar buu dhacaayoo dee ay toddobaatan naga siistaan waana ya waxaa ridaya dee dadka baabuurta wata ya odhanaya hebel baanu ka soo qaadno hebel baanu ka soo qaadno waa intaa ee intaa ma siinaysa ha iyagaa ku odhanaya dee dabeed waa sidaa sidiiq yuusuf qalab ruwaadiyo ergo magaalada burco
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
weli erga ayaad nagala socotaan dhegaystayaal idinkoo naga dhagaysanaya mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka waxay nagala socdaan qaar ka mida efemyada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan raadiyo ergo iyo baraha bulshada haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo wariyaheenna cabdiraxmaan xaaji
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijkeena dhakhtarka raadiyaha ee idaacadda ergo maanta waxaa marti inoogu ah doctor cabdulqaadir axmed caalim oo ka howlgala isbeddelka gaarka loo leeyahay ee alhilaal ee magaalada garowe doctora kusoo dhowow qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo jooga ee gobolada dhexe intooda badan gobolada dhexe jooga ayaa su-aalo kaa weydiin doona dhinaca caafimaadka asalaamu calaykum raadio ergo waa xirsi male oo jooga galgaduud dhibtaalka waxaan weydiinayaa gaaska maxaa keena mahadsanidin raadio ergo gaaska markii la yidhaahdo ama cuduradan ku dhaca ka yimaada waxyaabahan gaaska waa wax aada u ballaaran oo badanaa bulshada soomaaliyeed aada ugu soo batay ama kuwa badan baa la dhihi karaa waxyaabaha u badan oo keena cuntada la cunayo ama ma garanaysaa waxyaabaha uu ka dhalanayo bay ka mid tahay gaasku siyaabo kala duwan ayuu dadka ugu dhacaa qiyaabo badanna uu kala baxaa qeyb ka mida gaaska waxaa la dhihi karaa waxaa weeye waa gaas waa caloosh icidko magarasa qofku maanta dhan uu dareem wax laabjeex soomaalida u taqaano ama qeyb ka mida waxaa la dhihi karaa inuu nabar sameeyo gaasku oo xagga caafimaadkana peptic ulcer disease la yidhaahdo ama maaragtay nabar qofkii ku dhashay nabarkaas badanaa marka wuxuu keenaya qofkii markuu cunto cuno ama wax dufan leh ama wax saliid leh cuno inuu badanaa aada qofkii u xanuunsado oo uu dareemo kulayl badan iyo nabar qabanaya iyo magaranaysa matag iyo waxyaaba noocaas inuu keeno gaasku marka wax u badan oo keeno waxa weye cuntooyinkan la cunaya isku dheeli tirnayn oo u badan waxa dufanka leh oo maaragtay ay ka mid yihiin waxyaabahan baastada saliidda badan iyo magaranaysa waxyaabahan dufankan baruurta badan iyo waxaan ama qofkii oo baahanba inta waxa weye cunto cunay waxa weeye isagoo baahan inta seexday ama soo toosay ama xilli dee baahi waqti badan udhexaysa haddana wax saliid la isticmaalay marka mararka qaarna gaajadu waa keeni kartaa oo maaragtay qofku markuu waxa weeye waqtigii cuntada uu cunayay uusan isku dheeli tirin isku dheeli tirna-aantaas waxaa ka imaanaysa qofki inuu gaas ku dhaco marka dawada ugu muhiimsan gaaska waxaan dhihi karnaa inay tahay magaranaysaa in cuntada qofka uu iska hagaajiyo dhanka cuntada u badanaa cuntadan baalka leh oo la yidhaahdo gaskay leedahay baalka oo ka mid tahay galleyda oo ka mid tahay masagada cuntooyinkaas ka mid tahay soorta cuntooyinkaas inuu cuno si magaranaysaa uga hortago waxyaabahan keenaya gaaska waana waxa ugu badan probleemka ugu weyn oo gaaska naga haysta waxay tahay isku dheelitiraanta xagga cuntada iyo ilaalinta la-aanta waqtiga cuntada marka waxay u baahan tahay qofka gaaska qabaa inuu biyo badan badsado biyaha uu aada u cabo
waxaanilaahi khatarka waxaan weydiinayaa xanuunka busbuska maxaa keena maxaase u dhowaan
busbuska horta waa xanuun virus ah aadna u faafo oo magaranaysaa dee waxa weeye badan oo wax badan dadka ku dhaca dadkanna badan aan kusoo aragnay oo soomaali badan ama xiliyo badan u yimaado hawadu ku faafi karaa oo magaranaysaa dee hawada wuu ku gudbi karaa example haddii qof xaafadda ku dhacoo kale maaragtay waa wax dadku isu gudbin karaan waa max marka virus waxa la yidhahdaa ama maaragtay ilmo aragta ay keentay busbuskaas marka waxyaabaha ugu fiican waxay tahay in qubeyska iyo magaranaysaa qofku qubeyska u badsado qofkaasna qandho badan hadday haysa qandhadaas qandha jibin oo kale uu qaadan kara qofka qandhada laga jabiyo wax qofka waxa weeye waxyaabaha ugu fiican sidaas way basbuska insha allah in qubeyska qofku badsado qandha jibin iyo waxyaabihii la siin karana la siiyo insha allah haa raabiya warga waa iman salaamay waxaan joogaa galguduud anigoo ah faadimo xasan waxaan la weydiinayaa cagaha dildilaaca maxaa lagu daweyn karaa maxay ka yihiin
wallaahi horta cagadilaac markii la yidhaahdo qaa wax maaragtay ee, ku xiran hadba qofka xaaladdu ku sugan yahay ee, dad waxaa jir- dad- dad magaalo joogaan dad baadiya joogaan dadku waa kala duwan yahay qaab nololeedka qofku ku nool yahay waa kala duwan yihiin ee, qof waxaad arkaysaa dee badanaa ama kaba maaragtay aan eh, daciifa qaba ama cag cadaan aan waxba dhaamin ku soconayo oo maaragtay cagihii dee waa sida taayirka oo kale taayirkuna haddii maaragtay uu saa-id u shaqeeyo haddee waa dilaacaya waa aragtay wax walbaa mudaya wax walbaa dildilaaca marka waa dil- dildilaac waxyaaba badan baa keeni kara oo maaragtay ama xagga jirka ha ka yimaadaan ama xagga banaanka ha ka yimaadaan oo deegaanka environmentigii ay qofka ku soconaya ama ku noola ha ka yimaadaan Eh, marka qaar way jiraan boomaatooyin iyo waxyaaba la siiyo qofkaas oo maaragtay loo loo sameeyo loo- la mariyo way jiraan boomaatooyinkaas ka caawiyo xoogaa in maaragtay jirkii uu soo biskoodo oo uu waxyaaba badan waxyaabahaas u keeno haddii qof marka qof weyn yahay badanaa waxyaabahaas inuu raadsado oo meel dhakhtar le ula xiriiro waa wanaagsan insha allah asalaamu calaykum raadio wergo waan salaamayaa magacaygu waa mukhtaar oo jooga degmada bandiirada ee gobolka mudug Eh, waxaan weydiinayaa dhakhtarka raadio wergo eh, cudurka la yidhaahdo dhiigkarka muxuu ka kacaa mase muxuu yahay waa weydiinayaa Eh, sidoo kale eh, mahad waxaan u celinayaa eh, barnaamijkan intii soo saartay iyo sidoo kale ee shaqaalaha bahalka la yidhahda radio ergo ee sida ay nagu soo saareen barnaamijkan aad ka wanaagsan ee taleefonka bilaashka ah ee aad iyo aad baana ugu mahad celinayaa ee meel kastoo ay joogaan guriyaasha ee radio ergo ee waxaan ka codsanayaa ee inuu dhakhtarku si wanaagsan iga soo jawaabo ee cudurkaas
dhiigkarku horta waxa weeyaan eh, waa xanuun aad u badan oo bulshada badankeeda ku dhaca oo maaragtay xaalado kala duwan iyo marxalado kala duwanna ku yimaada Eh, waxyaabaha ka kici kara ama waxa keena ama waxuu yahay isaga horta dhiigkarku waa xanuun la yidhahdo hypertension ama dhiigkar waa xanuun ka yimaada cadaadiska dhiigga af soomaaliya waa cadaadis dhiigga xaggiisa ka yimid wey cadaadiskaas siyaabo kala duwan ha u yimaado dadka qaar hadday keliya xanuun qabaan oo kale ah hata example eh, hadday keliya xanuun dadku qabaan oo kale ama keliyaha ay ka jiran yihiin waxaa u sahlan in dhiigkar ku dhaco maadaama pressurka keliyaha qeybaha shaq- shaqada keliyaha waxaa ka mid ah inay xataa ay miisaamaan dhiigga haddii qeyb miisaan kamid ay lunto waa kac kicidda inay kacdo waa sahlan tahay Eh, dhiigkarka waxyaabaha ka- keena waxaa kamid a maarata waxyaabaha cusbada badan dadka isticmaalaya oo raashinka cusbada badan leh cusbada dad waxaa jira dabiiciyan aada u cuna oo aad arkaysid qofka dhiiggiisa xataa ku dhawi dhiigkar markaa tiraama cusbaa cunta uu kuleeyahay haa waan jecla marka cusbada oo kale haddii qofku aad u isticmaalo way keeni kartaa waxaa keeni kara qofka da- habitka dabeecadda qofka oo example xanaaqa oo kale qofka haddii xanaaqiisu badan yahay oo dee nabigeena caleyhi salatu wasalaam baa ka dardaarmay wuxuu yihi laa taqdaf ha caroon saddex jeer ku celceliyay dhiig intuuma h b ga wax la yidhahdo oo qofka dhiig inta ku jira dadka qaar aad bay jecleen h b ga aad bay ula socdaa laakiin badanaa cabirka inay cabiraan oo bal dhiiggaygu intee maraya cabirkiisu ma kacsan yahay mise ma dhacsan yahay waa sidee ama caadiba dadku aad bay ugu yartaa inay la socdaan oo qofku ilaa u dareemo calaamadaha dhiigkarka oo ay ka mid tahay margiyo xanuunka qofka inuu dareemo wareer inuu dareemo maaragtay madaxa qeybihiisa dambe inuu maaragtay ama madax wareer saa'id inuu dareemo inuu maaragtay waxa weeye dee hurdo la-aan uu ku keeno qofkii hurdadiisa uu waayo qofkii uu dhikarada ku dhaco hurdada inuu waayo oo maaragtay madaxu aada u xanuuno oo uu maaragtay margiye xanuun dareemo aad ba umahadsantahay doctor cabdulqaadir axmed cali xaashi oo een, dhakhtar cudurada guud oo ka howlgala cisbitaalka gaarka loo leeyahay ee alhilaal iyo magaalada garowe intaas ayaynu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeeni dhakhtarka raadiyaha oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaana tariyo kulanti dambe nabaadiino
kubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaqa caloosha tagtay macnaha oral root een, maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale ee, in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii ee, sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badiyo oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kolley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
ganacsado ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa uu ku soo kordhiyey gaalkacyo shirkad lagu magacaabo maandeeq oo ka ganacsata caanaha lo-da shirkadan ayaa ah shirkadii ugu horreysay ee magaalada gaalkacyo ka hirgeliso inay caano la-aa dadka deegaanka ay ka iibiyaan sida uu warbixintan inoogu soo diray waryaheena jibriil cismaan mukhtaar axmed cumar tinle oo ah ganacsado ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa hindisay shirkad lagu magacaabo maandeeq taas oo soo saarta caanaha lo-da ee sajalka ah shirkadan ayaa la hirgeliyey lix bil ka hor markaas oo mukhtaar uu kasoo iibsaday lix sacaad dalalka holland iyo australia lo-dan oo qiimo ahaan ugu fadhida mukhtaar lacag dhan siddeed iyo toban kun oo doolarka mareykanka ah ayaa waxay maalintii soo saartaa sagaashan litar oo caano ah sida uu sheegay mukhtaar lo-dan waxa uu ku dhaqaalaystaa duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waana koob iyo labaatan sacaad oo isugu jira kuwa gudaha dalka lagu dhaqaalaysto iyo kuwa dibadda laga keenay kuwa kale waa afar iyo toban shan iyo toban koombo dad baa waxaa jira xoolaha ay haystaan shan iyo labaatan koombo si ay la beerdhay laakiin annaga kuwaas nasiib ubaanu yeelanayno shirkadan ayaa shaqo abuur u samaysay sagaal qof oo iskugu jira kuwa xanaaneeya lo-da iyo kuwa ka shaqeeya iibinta caanaha waxaana wax ka weydiiyey isagoo heli karaa lo-da gudaha soomaaliya joogta waxa uu ku doorbiday lo-dan kale iyo sida uu ku bilaabay qorshahan ah inuu dibadda lo- ka keeno islamarkaana gudaha soomaaliya uu ku dhaqaalaysto loodii ugu horeysay waxaan ka gaday localka ma badnayn dhowr neef bay ahayd waxaana ka gadnay aaga mudug dacdi loodii dambena waxaanu ka keenay beledweyn wixii intaa ka dambeeyey waxaanu aragnay caano yaraantooda iyo qualitiga caanaha oo aada uga yar kan kale ee caalamku isticmaalo hadafkayagu wuxuu annaga caana teel inaanu sameyno oo caanaha hadday ahaan lahayd caanahan stripka ah ama hadday ahaan lahayd caanahan laga sameeyo jiiska ama yogarta iyo wax lamidka waxaanu bilownay lix bilood ka hor waxaanu ku bilownay lo-deena localka waynana anfici weyday oo waxay noqotay lo hilib ahaana u fiican bood ahaana u fiican laakiin aan laga heli karin caanaha waxa qarashka iyada gelaya waxaana u gudubnay caanaha lo-da ay isticmaalaan caalamka oo ah lo-dan loo yaqaano holandiiska australiyaanka iyo wax lamidka mukhtaar axmed waxa uu xusay in dhaqaalaha lo-dan uu ku baxsho ay tahay kun boqol iyo siddeetan dollar taasi oo uu isticmaalo inuu kusoo iibsho calafkooda waxa uu sheegay inuu siiyo lo-da galley sarreen buunshe maankaal iyo wixii la mid ah mukhtaar waxa uu sheegay in lo-dan qurbaha laga keenay ay uga duwan tahay lo-da kale inay biyaha iyo baadka aada u isticmaasho shirkadan caanaha ee maandeeq oo ah tii ugu horreysay ee gobolka mudug laga hirgeliyey waxay caanaha ka iibisaa ganacsatada magaalada kuwaas oo dib u sii iibshaa waxaanu leenahay gaadiid loogu talagalay caanaha inay qaadaan way istribgaraysan yihiin caanihii oo moorgaraysan one liter oo ah sideed boqol oo milyan caagado ama blast package yaro loogu talagalay caagag original ah oo oo haddii la kuwa laga soo gadanayo kambaniyo kambaniyo gooni ayaga u gada original plastiga oo one liter qaadaya sideed boqol oo milil qaadaya afar boqol oo milil qaadaya ayaa jira kuwaas ayaanu soo qaadanaa oo oo aan warshadaha ka soo gadanaa kadibna annaga istrib ka beesanaa farax cabdi maxamuud oo ah ganacsato ku nool magala madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo waxay sheegtay inay ka ganacsato caanaha shirkadda maandeeq oo ay ka biisho qoyskeeda oo ka kooban siddeed qof waxay hadda wadaa ka ganacsiga caanaha shirkaddan muddo saddex bilood ah farax caanahan waxaa laga siiyaa litarkii qiimo dhan saddex senti oo u dhiganta toban kun oo shilin soomaali ah waxayna dib uga bixisaa konton senti oo u dhiganta lix iyo toban kun oo shilin soomaali ah caanaha kale walaalo dee waxaan ku idhaahday wax natural ah weeye aan hubno oo arkayno waxay uga duwan tahay dee lo-da tan waxaan ku idhaahday waa lo dhaqaalaysan meeshii waxaan ku idhaahday cunadeedii ay nadiif tahay maxaa kuu soo hadhay dee wixii walaalo faa'iidana caano lo-aad walaalo caanaha kan waxaan ku idhaahday waa kasii ganacsanaa oo waxaan ku idhaahday dadkaan kasii iibinaa maadaama ummadii ay intii aan deganayn ay nagu dhaliyeen inaan maaragtay maadaama caanaha kan caano ay yihiin natural ah laakiin hadda annagiibaa maaragtay kasii ganacsano oo maaragtay intay noogu dhistaan qiimo yar baan dadka kasii siina aad bay noogu qanacsiin maasha allah macliin badan aan mararka qaar caanihi iyagaaba maaragtay ku yaraado dad farax cabdi maxamuud waxay xustay in caanahan dadka ugu badan ee ka iibsada ay yihiin dumar waxay doonayaan ayay tiri inay caruurtooda siistaan maadaama aanay horay u heli jirin caanaha lo-da maxamed xuseen maxamed oo da-diisu ay tahay siddeed iyo labaatan sano ayaa ka mid ah sagaalka qof ee laga shaqaalaysiiyey shirkaddan waxa uu shirkaddan u qaabilsan yahay dhanka nadaafadda iyo dhaqaalaynta lo-da maxamed ayaa shaqadan bilaabay bishii tobnaad ee sanadkii tegay inta uusan helin shaqadan waxa uu ka shaqaynayay xirfadda korontada taasi oo uu sheegay inuu ka heli waayey in ku filan oo qoyskiisa uu ku masruufo
noloshooda waxay ka bedeshay kuwii hore caqabad maxaa xagga reerka ah oo maxaa de reerka de waa garanaysaa reer aan qofka aan maxaa soo shaqaynayn biyo la-aan kira la-aan maxaa korontadii aan lagu qabsado oo kale biyi oo nalaga goosto oo kale oo mar damba aan haddana soo dayno dhib aan kusoo daynay marka walaal waa garanaysaa qof dee ilmo ama ka daboonaya ama reer ku taxluqa de qofka haduusan shaqaynayn waa dhib wey ma garat habeenkuna de waa habeen iska guri joog oo aan ayadana shaqayn marka shaqadan maasha allah alxamdulilah waan ku rajaxay oo waan ku najaxay aadba aad bay ugu fiican tahay waxay iga dhigan tahay dee qof noloshiisa maxay dheer wanaagsan ka gaaray inaan u ekahay oo dee shaqadan maanta inay shaqo ka fiican inaan beri qabsan doono oo waytaa maanta waxay maxay dhaanfaasaa nafteeda nolosheeda reerkeyga iyo jiritaankeygaaba mukhtaar axmed waxa uu sheegay inay rajeynayaan in shirkaddan ay kusii baahiyaan deegaanada kale ee gobolka shirkaddan caanaha ee maandeeq waxay caanaha u geysaa macaamiisheeda laba waqti oo kala ah subaxii iyo galabtii jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
weli erga ayaad dhegaystayaal nagala socotaan haatan ku soo dhowaada riwaayaddeenii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta qaybteedii afaraad
maxaysan ogeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaysan ogeen ogaada dadweyno wada ogaada
ku soo dhowow dhegaystae sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta afraad ee sheekada amal
waa subax kale macallin barre ayaa soo galaya fasalka wuxuu salaamayaa ardayda wayna ka qaadayaan salaanta wuxuu bilaabayaa in uu xaadiriyo ardayda waxaa saake maqan jaabiri oo mardhow la keenay dugsiga waxaa maqan jaabir ee meel jaabir macalin ma imaan saaka macalin aniga ma arkin soo ma aha ininkii dhowaan fasalka la keenay haa waa sida ardaygaas warkiisa yaa haya yaa arkay anigaa arkay shalay wuxuuna igu dhahay dugsiga waa liga saaray oo sabab looga saara maxay tahay yaa ka saaray aabbihiis baa wuxuu dhahay wuxuu iga shaqaynayaa beerta wuxuuna ii noqonayaa xoog taasi arrin fiican ma aha aad baa naga xumahay in wiilkaas yarkaa lagu shaqeeyo isagoo jooga xilligiisii waxbarashada aad iyo aad macalin maxaan ka qaban karnaa arrintaas waxaa ila fiican in wiilkaa waalidkii loo tago oo lala taliyo maxaa yeelay wiilkaas wuxuu u baahan yahay inuu wax barto markaasuu anfac fiican yeelanaya macalin macalin haye amaal maxaad ku talin lahayd macalin anigaa aadaya markii laga baxo fasalka oo ka soo baryaya aabbihiis ayaa ii raacaya anigu waan ku raacayaa aniguna sidaasoo kale waa iswada raacaynaa waa war fiican marka hore idinku aada hadduu idin diidana anaa idiin raaci doone ardayay
waaye macalin sidaas bay noo tahay markii fasalkii laga soo baxay oo la soo gaaray wakhtigii rawaxaadda waxay go'aansadeen dhammaan ardaydii inay wada aadaan gurigii jaabiri oo ay ka war doonaan ardaygii cusbaa amal iyo ardaydii kale markii ay soo wada gaareen gurigii jaabiri ayaa waxaa ka hor yimid jaabiri oo ay garabka u saaran tahay yaambada beerta lagu qodo aabbihiisna uu riixayo gaari gacan ay jawaanno u saaran yihiin liibaan liibaan eeg waa kan jaabire alla waa kan waa kan abbowe jaabir assalaamu calaykum wacalaykum salaam see tahay waan fiicanahay maxaa kugu dhacay maanta dugsigu imaan weys ma xanuunsan tahay maya maya ma xanuunsanin waa fiicanahay waryaare ciyaalow warkiinama rabee idinkaa shaqola'aanee ii daaya wiilka adeer wax yar baan weydiinaynaa ee noo kaadi waxbana ha weydiinnina maxaa idinka galay waxaan waa maxay garabka ku saran jaabiriyo waa yambada beerta lagu qodo ee aabbe hadda ee suuqa igaaga soo gaday oo hadda beerta maa ka shaqaynaysaa haa berina waxaan aadayaa beerta dugsina wuu ii diidan yahay aabbe adeer wiilkan wuu yaryahay sideena oo kale maaskaga dhaaftid waxaa bartee war yaa alhiis alla yahay war wiilkan midinkaa dhalay war hooya ordoo shaqo yeesha wiilkan wax la baryaa sida beerta loo falo wuuna shaqaysanayaa adeeri tan sax maaha inaad wiilkaaga ceeriinka ku cuntid ma aha ee waan ku baryaa ee fakirkaaga beddel jaabir aabbihiis wuxuu ku adkaysanayaa in wiilkiisu beerta kala shaqeeyo amal iyo ardaydii kale oo aad uga xun ayaa ka soo laabanaya xaafaddii jaabir jaabirna keligii buu iska ooyayaa amal iyo walaalkeed liibaan waxay ka habsaamayaan goortii ay gurigooda tegi jireen waxayna yimaadeen iyadoo uu aabbahood iyo hooyadoodba ay taagan yihiin gurigooda hortiisa ayna daalayn siday u sugayeen waryaale maxaa maanta sida lagu soo daadee aabe annagaa sheeko ku hayna anugu ma sheeka idin dirsi mase waxbarasha idin dir maxay tahay sheekadadii haysaan ma waxaad bilowdeen inaad waddooyinka ku ciyaartaan markii fasalka laynaga soo daayo waxaasay biloween intaan maahan haaya marka horena dhegaysta sidaan igu sheegno waxaan ku soo daanay haye bal noo warrama oo maxay tahay aan idin dhegaysana noo sheegaba sidan maaha si laniga bartay ee maxaa inagu dhacay baryahan sidoodu maaha sidoodu maaha baryaha amal waxay uga sheekaynaysaa aabbaheed iyo hooyadeed arrinta jaabir iyo aabbihiis iyo in la rabo in uu wiilku ka shaqeeyo beerta waxaa kaloo ay uga warramayaan wixii dhex maray iyaga iyo jaabir aabihiis waa arrin cajiiba aabbe waxaad soo qabateen shaqo aad iyo aad u muhiima oo wanaagsan laakiin wax natiijo meena aabe jaabir aabihiis waana diiday aabbe dhib ma laha waxaan la kaashan doonnaa macallimiinta dugsiga iyo odayaasha xaafadeenna waxaan filayaa inay jaabir aabbihii inaga maqli doono taladeennan wanaagsan aabe waa sidaa rajeynayno aabe jaabir waa wiil yar oo wax baranaya mana fiicna in lagu ciyaaro mustaqbalkiisa mahadsanid aabbe hadda goorta waxba ma qaban karree berri haddii ilaahay idmo ayaan arrintaa ka howlgeli doonnaa hadda buwaagta iska dhiga dharkana iska bedela waad qadaynaysaane buwaagta halkaa dhiga meeshaad dhigi jirteen meeshina dhigta aabbe qolkaa waayahay hooyo aabbe soo farxasho si wanaagsan u soo farxasho kaalahay qadeeya qadada waa idin diyaar hooyadin waa idin diyaarsi ilaahay khayr ha siiya soo dharsada aabbe markaad qadada cuntaan dee hooyadii u duceeya aabade hayadha aabe haye aabo haye aabe
isxaan isxaan weligaa samee agoonta xaqooda sii ajar baa laga helaye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxay galabeen ogaada isxaan isxaan weligaa samee agoonta xaqooda sii ajar baa laga helaye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada afkaadood haysataa idabta ka mid weeyo ammaan baa lagu helaye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada afkaadood haysataa edabta ka mid weeya oo ammaan baa lagu helaye ogaadoo wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada
waxaad maqashay qaybtii afraad ee sheekada amal oo uu idiin soo saaray raadiyaha arrimaha bin'aadamnimo ee ergo oo xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi qaybta shanaad ee sheekada waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan waxaad inoogu soo duubi kartaa taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
ilaaqdiyo erayga waxaan cilmih lagu abaabiyaa dibaa loo aayiyey ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda naga ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aad doonaysa inaad nagala qayb qaadato barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee labada kun iyo labiyo tobanka haatanna waxaa istuudiyaha ergo igula sugan cabdixamiid cabdicasiis oo inta badan la socda dhegaystayaasheenna iyo aragtiyada ay inoo soo duubaan cabdixamiid bal waxaa iiga waraantaa dhegaystayaasheenna hadalhayntooda aad baad umahadsanta cabdifatax haddii aan fiirino hadalhayntii dadka ugu badnaay waxyaabaay ka hadlayeen labada beri ugu dambeysay waxaa isugu jiray arrimo bini-aadinimo iyo arrimaha bini-aadanimo ahayn oo dadka aada ugu hadlayeen haddaan ku hormarno arrimahan bini-aadanimada ahayn waxay dadka ka hadlayeen ciidamada soomaaliyeed oo mushaharka aan la siin dadka aada badan ee maxaa lagu hadlayeen waan fiir waana eegi doonaa codadkoodii waxaa kaloo jiray dadka ay ka hadlayeen duqeymaha uu mareykanka maxaa la ka fulinayo gobolada gedo iyo gobollo kale oo ay dad badan ay ka fikir duwanaayeen ama aysan soo dhaweyn waxaa kaloo jirto waxaan la socnaa wadanka inuu jiraalkii u jiro oo biyari ee wadanka biyari iyo cuntoyar ay ka jirto oo dad badan ay saameeyeen dad badan ay ku barakaceen taasna waxaa usoo bax cimiladii isbedeshay iyo kulaalkii uu batay marka waxaan rabaa in aan u sheego in codadka dadka ay aada muhiim noogu yihiin oo aan siyaabo kala duwan aanu isticmaalo oo keliya idaacadda aanu isticmaalin marka waxaan sameynaa mararka qaarkood waxaa dhacdo dadka inay hal mawduuc ka wada hadlaan ama biila-aan ay ka wada hadlaan dad badan marka waxaan sameyneynaa cod oo dadka badan matalo aan badanaa idaacadda kusoo qaadanaa marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka inay sidoodii noogu soo duubaan codadkii oo weli ay muhiim noo yihiin oo laakiin dhacayso marka qaarkood inaan ka wada gaarin oo idaacadda laga soo wada daanin marka taasaan xasuusi rabay dhegeystayaasha aada u mahadsan tahay ee cabdixamiid cabdicasiis haatanna waxaan eegaynaa codadka ay dhegeystayaasheenna inoo soo duubeen waa siciid saarax xuseen oo jooga deegaanka xeraale waxaan ogeysiinayaa shacabka inay iska jiraan xantiyasaqaadka lasoo weeraray hameenka uu markuu bar ahaa ee hameen hore waxaan salaamayaa oo kale idaacadda ergo waxaa joogaa deegaankaas xeraale in laka daayiyo habadda iyo dhiigga sokeeye ee weerarka laku soo qaadayo haddana aan laga fogeyn la dul fuqiyo waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maqlaa soomaali meel kasta inay isku dagaaleyso wiilka dhimanayo waa soomaali meel kastana in la isku haysto la isdilo oo daawo noqon mayso dilka hortiis wada hadal hala sameeyo hala wada hadlo maxay ahayd nin dhintay waxba qaban waayo dagaalna waxba qaban waayo walaakinimada waxaa ka fiican in lawada hadlo waxa laisku haystane wada hadal lagu dhameeyo waxaan joogaa beledweyne gabar soomaaliyana ahay soomaali isdagaalaysa iyo soomaali isdilaysana ma maqli karo hala joojiyo dagaalka annagaaba kornagal haysta waxaan nahay aan ogeen haliska joojiyo dagaalka wadahadal ha lagu dhamaysto wiil dhintay waxba nooma qabanayo midka noola noo roon asalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahda xuseen yuusuf aadan waxaan joogaa gobolka gada gaar ahaan degmada garbaarey waxaan duubayaa waxaa weeye barnaamijka hadda laga hadlayay oo gabdhaha kufsiga loo geysanayo wiilasha dhalinyarada in aanan looga digdhigin oo maaragtay dil lagu xukumo insha allahu tacaala bismillahi alxamdulilah magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi xasan waxaan ahay horjoogaha kaamka kutiimbo runtii kaamka waxaa ka jirto biyo la-aan baahsan baahi saayid ah dadku barakacayaasha baahi u ahayso aada u saayid ah runtii dadkaan waxay ahayn dadkii kasoo barakacay shabeelle iyo magaaladii shabaabku ay ku qaadeen dadka shacabka iyo meelihii duqeymuhu ay ka dhaceen oo hadda dhow duqeymihii ciidamada maraykanku meelihii duqeynaya ayaa waxaa ka dhacay dhibaato aada u badan dadki waa soo barakaceen runtii dadku waxay cunaan ma haystaan waxabaan ma haystaan raashin ma haystaan waxaan ku baaqaynaa dowladda federaalka soomaaliya bulshada caalamka iyo deeqbixiyaasha waxaan leenaha walaalayo dadkaan dad masaakiina waayo qofkii gacanta geysa karaa ka geysto waxaan kaloon rabaa inaan umahad celiyo raadio ergo bismillahi raxmaan iraxiim waxaan kala soo hadlayaa degmada gurceel magacaygu waa cabdilqaadir saarax iyaas waxaan ka cabanayaa kulaylada iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka galgaduud ilaahaygi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inay ilaahay naga maslaxo ilaahay naga soo qaboojiyo ummadda muslimiinta meel walbay joogaan waxaan ka codsanayaa inay faataxada akristaan ay roob doonaan oy ilaahay baryaan si ilaahay ou noo soo qaboojiyo oo colaadaha iyo waxyaabahaas oo dhan ilaahay ou dhinac nooga mariyo assalaamu calaykum waxaan salaamay shaqaalaha raadiyo ergo islaanta islam islaanta islaamkaan ku salaamay waxaan joogaa cabdikaasud cabdiraxmaan baa la yihaa waxaan joogaa ceeshaan joogaa hidaal ba-an baa ka jira roob la-aan baa ka jirta oon baa ka jira cuno la-aan baa ka jirta xoolaha raashin baa la siiyaa isagiina haddeer in wax laga bixiya lala wax laga bixiya lala yahay waxa wadankaas wadan ballaaran weeye ceesha biyaha kamida ereeqoryaha kamida waxaa kamida shalankeeda kamida wadan ballaaran weeye hidaal ba-an baa ka jira adduunka waxaan kala rabn waxaan rabnaa shaqaalaha ergo inay noo gaarsiiyaan cabashadaas ina laka soo gaaro
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erkawa